marka koowaad horta waxaan u mahad celin ilaahay baa mahad iska leh waxaan mahad u celinayaa raad iyo garoowe oo wada shaqayn ee, wacan aanu leenahay Ee, taa waa ka mahad celinayaa Ee, su-aasha aad i weydiisay adeer bile waa ku-xigeen ee, booliiska puntland waa nin korneyla Een, warqadiisu warqad waa uu qoray laakiin warqadiisu warqad sharciya maaha qofka waa la bedelaa cidday bedeli karta iyo cidda aniga shaqada ii idmatay labadaba nin kala yaqaan baan ma aha marka warqad ofishala korneyl korneyl ma bedelo saasoo ay tahay waa nin ku-xigeena taliya ciidankaa jooga wasiiradii baa jooga amniga waa warqad taasoo laablakac ah oo- oo oo- oo hindisa been ah
Ee, marka taliyihii ciidanka ayaa joogta ayaa joogaa tiri taliyaha ciidanka qudhiisa dhowaan ayaa shaqo joojin lagu sameeyey marka haddii taliyihii ciidanka booliska ee guud ee puntland shaqo joojin lagu sameeyey miyaan taliya xigeenku shaqadaasi lahayn
maya waxa loo idmaday oo la yidhi taliyaha shaqadiisii sii wad ma ay jirto taliya ku-xigeenka shaqada waa laga joojiyey waa sifar sharciya Ee, taliyaha ciidanka shaqada laga joojiyaa wasiirka laga joojiyaa ee, qof kasta oo mas-uula shaqada waa laga joojiyaa laakiin teetalkii taliyaha ciidanku kuma shaqayn karo taliya ku-xigeenka hadda jooga waayo kusima maaha hilkii lagama wareejin awood uusan lahayn buu isticmaalay maya shaqa maalmeed baa la yidhahdaa shaqada uu sii wado laakiin shaqa official ah oo saxiix uu leeyahay ama digreeto uu magacaabi karo ma laha Een, xataa ee, taliya ciidanku barboos buu leeyahay digreeta madaxweyne ee, madaxweyne baan anigu meesha ku joogaa ayadaana ku imi ayadaana ku tegi karaa laakiin corneyl ku-xigeena oo oo xaggaas iyo ee, ee, wax u dhaafsiisa in aynan jirin ee, taas waxaan u arkaa laablakac iyo awood sheegasho uusan lahayn uu maamulka iyo iyo sharciga iyo constitutionka jira uu meel kaga dhacay aniga keliya aan khusayno dowladda saameyn ku yeelanaysa Ee, saamaynta ay ku yeelan karta marka dowladda puntland iyo howlihii shaqo ee booliska socda maxay noqon kartaa dee saameynta ay ku yeelan karto waxa weeye waa anoo hadda warqad qoro isaga yidhaahdo waa ku bedelay ama waa ku ruqsayey ama shaqadii baa kaa joojiyey bay la mid tahay macnaha waxa weeye een, ku-xigeenku waa fuliyi shaqada taliyuhu u idmado buu fuliyaa isagu laakiin go-aan gaaris iyo magacaabis iyo j- ee, ruqsayn iyo afaarahaas iyo sheekada nin geli kara oo awood u leh maaha teetalkiisu maaha waxaan u arkaa anigu waxaas maaseej uu soo diray oo uu dana gaara ka leeyahay laakiin mid aniga wax ii dhimaysa iyo mid shaqadayda wax yeelaysa iyo midaan dheg jala u siinayo midna maaha Ee, ugu dambeyntii taliya xigeenku waxau sheegay inuu shaqadii kaa qaaday Ee, adigii haatan ee, waxaad sheegaysaa in ee, uusan kaa qaadin ee, xilkaasi maxaa marka ay noqonaysaa ee, maxaa xalku noqonayaa xalku wuxuu noqonayaa anigu haddii shaqada een- een- een beddelkeedu uu yimaado sifo sharciyaa lagaga qaadi karaa ee, process sharciyay soo mari kartaa cidda shaqada leh oo awoodda leh waa la yaqaan cidda aan lahayna cid wax iga qaadayso oo aanan ku mashquulayo maaha kursigaanu shalay baan imi maantana waa ka tegi karaa diyaar baanu ahay sharcigii aan ku imi mid lamida inaan kaga tago laakiin Ee, nin wax soo xooqay oo oo intuu qol isku- isku xiray maaha midaan anigu hadeer ee, ee aan ku mashquulayo ama wax iga dhibaysa ama shaqadayda wax yeeli karta midaan diyaar u ahayna maaha inaan anigu faallo iyo hadal qagaloo ku mashquulo